Xanuunka HIV/AIDSka waa xanuun halis ah isla markaana ah weerara unugyada difaaca aadanaha ayay dhibano u yihiin dad badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo takoor iyo faquuq aan loo meeldayn kala kulma bulshada ay ku dhex nool yihiin. Dadka la nool xanuunkani ayaa mara marxalado kala duwan waxayna qaataan kaniinyo kaalmaati ah oo loogu talagalay xanuunka HIVga. Sacdiye Axmed oo ah haweeney la nool xanuunka HIVga ayaa inoo sharaxday muddada ay la nooshahay cudurka iyo falcelinta ay bulshada kala kulantay markii uu haleelay xanuunkaasi.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Xanuunkan adugu saddex sano iyo xoogaan waan la noolahay. maxaan ku dhahaa dhibaataan bulshada kula noolahay yara faquuq xoogaa waan dareemahayaa marka sidaasaa jirto xanuun anigu ma dareemin meel caafimaad ahaa la iiga helay markii laiga sheegayna xoogaa waa yara naxay kadibna caadi baan noqdo bulshada dhammaan waxaan kala kulmay maxaan ku dhahaa qabaan kala kulmay yara faquuqaan kala kulmay wax oo dhibaato badana iga soo gaartay cudurkaasay qabtaa la nooshahay la yiri heer xataa meeshii aan fariisto la iska ilaaliyo ayay gaartay haa way jirtaa isbitaalka kismaayo oo weyn baan ka qaadanaa daawadeeda wiilal fiican oo firfircoon baa jooga oo si wanaagsan noola dhaqmo daawadana waan qaadanaa Dhanka kale Cali Daawud Cabdi oo ku magac dheer Cali Kismaayo waa gudoomiyaha dalada ay ku mideysan yihiin dadka la nool xanuunka ee ku sugan magaalada Kismaayo wuxuu idaacadda waamo uga warbixiyey takoorka iyo faquuqa ay kala kulmaan dadka ay ku dhex nool yihiin.
magacayga waxaa waaye cali daawud cabdi cali kismaayo waxaan ahay gudoomiyaha dadka la nool h i v maasha allah dadka la nool waa ilaa lixdan iyo toddoba ruux oo hadda clientga daawada qaata jubbaland khaasatan isbitaalka kismaayo ma jiro meelaha sida dhobley iyo afmadow iyo gedo oo kale xarumo oo a r t ma jirto daawada laga qaato doola waa ugu sokeysa meel daawada laga qaato marka waxaa weeye intaasaa daawada ku qaadanaa dadka waa intaas daawada waa helaan daawadana waxaa ka caawisa w h o oo dalada samaysan nodwega samaysanaanahay liif nodwega ku midaysanahay inta badan teleefonaa kala haysana waa wada xiriirnaa meelaha isugu nimaada miitinaa isugu nimaadaa qofkii xanuunsan oo booqana waa u tagnaa oo waxaan u shaqaynaa bulshadaas annagoo qaybta qofkii daawo guriga ka go-do xitaa si guriga ugu geynaa si voluntary ah qofkii iman waya xarunta xaafadda ugu geynaa waa iska warqabnaa qofkii baahan waa is ognahay meeshii wax laga helay oo ka heli karna oo qofka ka faa'iideysanayana oo ugu yeernaa saasaasan warqabnaa